Maamulka degmada Khabri Dahar ayaa boqol qoys oo danyar ah waxa uu u qaybiyey raashin kala duwan si ay ugu si ay ugu afuraan inta lagu guda jiro bisha barkeesan ee Ramadaan. Deeqdaani ayaa isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur, saliid, sokor, timir oo loogu talagalay in dadka danyarta ah ee ka soo jeeda Kharbi Dahar ay kaga faa'iidaystaan xilliga Ramadaanta. Maxamed Yuusuf guddoomiyaha degmada Kharbi Dahar ayaa ka waramaya ujeedooyinka bixinta deeqdan iyo qorshayaasha xiga ee ku aadan garab joogsiga dadka danyarta ah ee deegaanadaasi ku nool.
Waxaan furnaynaa barnaamijkii afar walaalka ah oo degmada Qabdahar annagoo ka soo kala xulnay dadka danyarta ee masaakiinta ah qabalayaasha degmada Qabdahar dadka ugu liitay ugu tabareeraa kasoo laga soo kala xulay dhammaan qabalayaasha degmada Qabdahar dadka saakan insha Allah dilaa yidhaahda ku wareejin doona waan siin doonaa waxay soonka bishaas oo dilaa yidhaahda ay ku ku soomaan sidoo kaleete dadkan danyarta ahaa ee qabilayaasha laga soo kala xulay waxaan insha allah ugu talagashannahay inaan raashinkaas dhammaystiran aan sinno haddii la yidhahdo boqol qoys oo qabilayaasha aan ka keennay dhan kaleete bisha barakaysan ramadaan waxaan bulshada degmada qabdahar qabilayaashada ugu baaqaynaa inay iscaawiyaan waa bil barakaysan oo lagu talagalay bilaha iscaawinta dadka danyarta ee waxba haysanin ka waxaysta ee xaafadaha jooga ee deriska la aha insha allah haddii la yidhahdo inuu caawiyo barnaamijkan insha allah ma noqonayo kii ugu horreeye keliya insha allah waxaan rajaynaynaa haddii la yidhahdo inuu sii socdo oo haddii la yidhahdo dadka kale ee danyarta xafiiska labaad aan sii qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaysatay bixinta deeqdan uu bixiyey maamulka degmada kharbi dahar ayaa madasha ka hadlay waa mahadsantihiin ininka waa kheyr allah siinsiiyo dhammaantayna kheyr allahna siiyo taas noo soo gartay may ka soo qaadaanna kheyr iyo allah ku siiyo weelkii kheyr allah u siiyo ninkiina afriyey waxna siiyo wax noo taray ilaahay kheyr allah siiyo kana caafimaad aan isku ognahay waa